تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلى صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan oo barnaamijku idinkaga imaanayo magaalada ufurow waxaana markii ugu horraysay ku eegi doonnaa horumarka iyo kobaca dhaqaale ee ay samaysay magaaladan haddaba waxaan diiradda saari doonnaa halka laga eego horumarka dhaqaale ee magaalo sida kaabayaasheeda iyo sidoo kale waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee wilaayaadka islaamiga ah halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag magaalada ufurow waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu kobac badan geyiga soomaalida booqasho aan ku nimid magaaladan waxaan kula kulannay wax ka duwan wixii aan malaysanaynay ee dhanka horumarka ah waa magaalo tobankii sanno ee lasoo dhaafay ku tallaabsanaysay guulo badan oo dhanka dhaqaalaha ah taana waxay ku timid iskutashi iyo isku xirnaan ay sameeyeen dadka magaaladani midhaha ka dhashay dadaalkii ay sameeyeen reer ufurow waxay noqdeen kuwo aad u soo jiita dadka booqda magaaladani si aan wax badan uga ogaanno horumarkaasi ayaan booqasho ku tagnay magaaladani safarkeennan waxaa qayb ka ah ustaad yuusuf oo ah aqoon-yahan dhanka dhaqaalaha ah waxaana marka hore wax ka weydiinay halka aan ka eegayno kobaca iyo horumarka dhaqaale ee ay magaaladu samaysay iyo qiimayntii uu isagu ku soo sameeyey magaaladani muxsano walaal meelo badan baa laga eegi karaa ee kobaca dhaqaalaha ee magaalada ama magaalo kasta laakiinse waxaan kusoo koobaynaa afar qodob qodobka ugu horeeya wuxuu yahay sicirka badeecadaha aasaasiga ah waa laga fiirin karaa oo badeecadahaas waxaa ugu horeeya kirada guryaha iyo maciishadaha kale ee noloshu ay ku tiirsan tahay sida biyaha iyo waxyaabaha kale ee la quutee la cuno qodobka labaadna waa tirada bulshada ku nool oo iyadana laga eegi karo kobaca magaalada ku socda ama wadankaas juqraafiyadda meesha ay ku taallo oo isaguna qeyb weyn ka ah in meeli ay horumarto oo kobac dhaqaale gaarto meelna ay dib u dhacdo qodobka afraad ee ugu dambeeya waa kaabayaasha dhaqaalaha sida caafimaadka tamarta korontada madaarista waxbarashada iyo dabeecadaha dadka meesha ku nooli ay dhaqan ahaan u leeyihiin sicirada oo kale markaan fiirino sicirka meelaha laga fiirina waxaa ka mid a raashinka iyo kirada guryaha magaalada markaan qiimayno aad bay labaduba u jaban yihiin oo raashinka oo kale waxay la socotaaba magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya walaayaadka marka la fiiriyana waa meelaha ugu raqiisaysan ee xagga magaranaysa waxyaabaha la quuto ee biniaadamku ay cunaan weliba khaasatan raashinka adag sida bariiska iyo baastada iyo wixii la halmaala kirada guryaha oo kale in qof uu ku noolaan karo ama qoys uu ku noolaan karo waxaa la odhan karaa waa laba qolba ugu yar waxaa laygu qiyaasay shan iyo toban doolar ilaa labaatan doolar qolkii wuxuu noqonaya wax ka yar toban doolar toban doolar wax ka yar sidaas darteed waxaad dareemaysaa marka labadaasi ee meesha ay ku jaban yihiin macnii waa meel soo jiidashalo waxaa laga yaabaa dad kale inay soo jiidato o imaadaan tirada bulshada ufurow waa dad aada u fara badan ummad kasta si gaara aa tiradeeda loo ogaadaa hay-adahan statisticaska sameeya ee caalamka tirakoobyada sameeya iyaguna siyaabo kala duwan bay sarfeeyada u qaadaan laakiin inagu sarfeygan maanta soo sameynay waxaan kasoo qiiminay masaajidada masaajidada aan ku tukanay waxaa kaloo ma- sii dheer in magaalada cadadka masaajida lagu qiyaasay labaatan iyo shan masjid waana meesha ugu horreysa walaayaadka cadadka masaajidada ah ay ku yaalaan aan anigu arkay masjidka jaamaca ahaa oo kale maanta salaada jimcaha kusoo tukanay runtii masaajid aada u weyn buu ahaa laba biyaano oo dabaq uu ahaa biyaanada hoose ugu yaraan safkii boqol qof miyaa mise boqol iyo konton qiyaas dadka deegaankuna runtii dad aada u cibaado jecel oo maganaysa u salaad jecel bay ahaayeen magaaladu aad waa uu buuxay waxaa kaloo igaga sii daran oon taa kusii darsanayaa magaaladu inay magaalo ganacsi tahay waxaa caddayn u ah waxaa laga helayay sarfeesiyadii qofka magaalo soo aada suuqyada aada u baanaa tirada dugsiyadu waa lixdan dugsi intaan hadda soo ogaanay oo dugsi qur-aan ah madaarista kale ee way dheer yihiin sida hadda dugsiga hoose dhexe waxaa kaloo intaa aan kusii dari karaynaa sakhaawidaguna wuxuu kamid yahay dugsiyada qur-aanka kuwa ugu doorka roon kamid yahay oo qiraa'aadka tobanka lagu barto Een, waxaan kaloo ku qiyaasi karaynaa in dadka magaalada ku noole ay aada u fara badan yihiin baaxadda magaalada oo runtii ah magaalo waqti badan ay ku qaadanayso qofku inuuba ka baxaba oo in badan aan ku dhex wareegaynay anigu runtii waxaan odhan karaa magaalo ka weyn maba arkin hadda intaan walaayaadka aan cagta cagta mariyey qodobka saddexaad aan ka fiirin karayna muxsiran wuxuu yahay waa juqraafiyadda meesha ay dhacdo magaaladani waxay dhinacna ka saaran tahay beriga dhinaca lixdan kilomitirna waxaa u jirta webigaa u jira waa dhul beereed dhinacna waxay ka tahay dhul xooleed cimiladeeda marka laga hadla waa cimilo dhexdhexaad oo qabow xigeen ah hadda iyadoo duur tahay baan waxaan dareemaynaa neecaw iyo magaranaysa waxyaaba kala qabow Een, waxaan qiyaasayaa magaalooyinka qaybna way qaboobaayeen aad bay u qaboobaayeen magaalooyinka ka nimi- qaybna aad bay u kululaayeen laakiin tan joogeedu ama cimiladeedu waa dhexdhexaad bini aadanka iyo xoolaha iyo dhanka dhirtaba labada way ku fiican tahay Een, waxyaabaha ugu dambeeya aan kusoo gebagabaynaynaa waxay tahay oon magaaladan ka fiirin karaynaa waa kaabayaasha magaaladan waxay leedahay cusbitaal weyn oo runtii aada u qalabeysan oo markaad dhex istaagto aada moodeyso macnihii inaad mararka qaybta ay ka tayo badan tahay khaarijul walaayaadka cusbitaallo waaweyn oo lagu sheego ka jira sarfaceka marka la eego iyo tayada qalabka yaalla iyo iyo sida u dhisan yahay cusbitaalkaasi waxaa nasiib wanaaga inuu iskaashi ku dhismay oo dadka deegaanku ay dhiseen arrintaasina waxay dhiirigelin u tahay ummadda kale ee walaayaad ku nooloo in ay iyaga laftigooda isku tashi samayn karaan haddii ay u baahdaan baahi magaranaysaa markaas ay jirto inay isku tashi ka samayn karaan korontada iyo tamartu runtii aad baa laysugu hadlayn karaa oo magaalooyin kale ay la mid tahay Een, biyaha oo kale aad bay magaranaysaa biyo macaan Een, dabeecadda dadku waa dad shaqo oo dadkan waxaan kusoo arkay wax- magaaladan waxaa ka jira delivery aan ka jirin walaayaadka inta kale aan soo aragnay kama jiro waxaa la ii sheegay in magaranaysaay uu jiro sarfesyada qaybta dad bixiya baa jira waxyaabaha kale oo magaranaysaay iyadana lagu garan karo ee, dabeecadda dadku inay dad shaqaali ee, shaqaysta ay yihiin magaalada way ku yaraayeen dadka baagmuudada ama iska banaanada isaga fadhiyey iyo dadka dawarsadana aad bay ugu yaraayeen maadaama halka ugu horraysa ee laga eego kobaca dhaqaale ee magaalo uu yahay sicirka suuqyada iyo adeegyada kale ee ay bixiso sida baa uu aqoonyahan ku sheegay waxaan markii ugu horraysay ba u dhaqaaqnay dhanka iyo suuqa waxaana bartamaha magaalada kula kulannay guddoomiyaha ganacsatada magaalada ufurow xaaji xasan bariise bal si aan wax uga weydiinno sicirada suuqyada ee magaaladani ganaga asagaanoo eed eedaan qurxaynsiiye aan faa'iilayin alxamdulilaah sida sanooyinkan dambe mamaylaray xaaladawaana ka socdaan eedaan faa'iilayin eedaan wanaagsanna ganacsigaanoo faa'iilayay gaar ahaan way kaherangna oon caasimada muqdisho kaherangna weliba dekedaa kaherangna dadka ganacsadaw oo degmadanka ganacsadaw dhanka badeedaka ganacsadaw dad toos dekeda walankugadadaaway dad qiimo fayl walgadaayo walyar meylaraay ku weydiyaw ee maayashadiyo gadaayan meylaraay muddo dirasada afarda degmani heeran meylaraay in kasbadaano ganacsiyoon ku dhihan meylaraay ka dadaalahayaan ilaahay ha barakaaye kan bakhaara walka gadaa bakaarkun ku furan bakaarku furo ku furan meylaraay isku qiimi la gaday tafaari iyo jibniba alxamdulilah intaasna ilaahay baa uwoodnainsay ilaahayaan in ziyaadiy ganacsataan oo firfircooni iyo meylaraay kalsooni shacabka aan hayto in ganacsiyo horumariyaan fadaaso intaasna ilaahay hejey meylaraaya ku ahaatay laakiin dadaal iyo biyan meylaraay ee barnaamijkaas ilaahay ninka suura geli alxamdulilah uma alxamdulilah dhinaga suuqa hoola iyo dhankaasaan badan haddii lagu hadloona weyl arag hore degmadanka ganacsi badan dhinaga hoola anka ganacsi badan ama degmooyinka dhinya ama gobolada bani oo aan safarayan ah nafteedakailadalaw ee ganacsiga may kaherenya dekeda boosaasi kaherenye xoolaha oo may ka ganacsada irinka ka ganacsadee irinkaasna way waa landhoofiya hayasade maylaray dibadda landhoofiye dhumaan iyo maylaray dabey iyo sacuudiga iyo dhekhaliidka amaaraadka landhoofiye alxamdulilah iyadan roonyi ganacsigaan iyo halkan hada qiyaasinyo ilaahayna ziyaadi dhanka sicirka markii laga hadlayo ee, waxaan maqli jiray ee, suuqyada ufurow inay la mid yihiin suuqyada muqdisho ee, taas marka xoogaa inaad noo faahfaahiso ayaan u baahannahay bal siday ku dhaci kartaa in ee, magaaladan ufurow oo muqdisho u jirta ee, ku dhowaad ee, afar boqol oo kilomitir inay isku qiimo ahaadaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ee, barnaamijkaas may suurageliyey ganacsatadan oo dadaal badan biidi iyadoo ku fakireen in barnaamijkaas ee, dekeda toos walhan gadaan badeecadana kaasha ka gadaan qiimo yarna ku weydiyaayaan baabuurka keradiis i walyara la saare ee, degmadana maybuahade dhulsho iyo nidaamsha iyo isku faylaya bobelashinka ka heragna iyada lanka nahareysay lanka aawiye maadaama bakhaarka ku- ee, ku furan bakhaaraha muqdisho ku furan ee, ku- ku- qiimo laka- olos- laga karaya nokero olasasaase mara galaasu walayo meelasika daraayaan haa galaasada bakhaarada iskule karasaase ma jarto ma- shacabka lankadaneeya qiimahana walyara la saare sintiyaala laku weydiye inta bakhaaro muqdisho laguku weydiya bakhaaro furon laka weydiye dadkana saasamaylaray lankana hareyse waana walmahadi ini mudaalsan lankana hareyso oo maylaray deegaankana ka hormari ee, dadyana ganacsi iyo walan mahadi alxamdulilah walaa suurageliin intaasganacsatadaan oo gorota inay shacabsho ongna haraysaan degmooyinka oo kaheeranga meelaray kasbadaan inay ku ganacsadaan kasbadaan iskadeeji waan ilaahay in suurageli intaasaan insaabti ilaahay kama- eh, baa kama hasana Eh, barnaamijkii oo la- rag koro inay meelaray lan walbana intii iska tallado wal meelaray hasaaro koro hamijeybaaniskajeeyo ilaahayna garabka saya Eh, barnaamijkaasaan in suurageli dadka oo walaalo ee degmada ayooyinka darasadanana maylanaa hadhowaada si awalbona siin la shaqeeyana siin la shaqeeyana ganacsigaana inin niidayitaan iyadan jeelna Eh, walbadana maylaray eh, degmadan gobati sida isim isbitaalkiisa ka aragdeen masaajidada la dhisay sagaawigii la suubiyey la dhisay oo hadda maylaray beelkalin iyo maalgelid iyo dadatan iyo taageer iyo masadibid iyo wal na aaway kala anjarna Ah, dadaalkaas oona iska tallanay oo ilaahayna in suuri gelin iyada iyadan aan ka faraxsanna Ee, ugu dambeyntii guddoomiye ma jiraan ee, gobollo ama degmooyin ee, wadanka soomaaliya ka tirsan oo ufurow badeecadaha uga qaataa sida dekedda muqdisho oo kale Ee, waxaan maqli jiray in deegaano iyo degmooyin kale laydinkaga imaado gaadiidkii xamar degmooyinkaas u aadi jireenna ay ka hakadeen ee ufurow ay ka heleen badeeco ee qiimaheedu la mid yahay tii muqdisho oo kale nacam haa degmooyinka kumad aha baar dheere buur dhuube diinsoor qasax dheere inaan inku safar dhide wandheheyoba ma jaraanba lanki bakhaaran safarada iyo lanki ufuran safarada waa isku mid waay ganacsatada iibisa qaybaha kala duwan ee raashiinka iyo bagaashka ayaan sidoo kale weydiinay sababta uu sicirka ufurow uga raqiisan yahay magaalooyinka kale ee mandiqadda
macnaha qiimaha badeecada magaalada aad u hooseysaa maasha allah markaan eegnay degmooyinka nagu xiriira amase kuwa deriskaan nahay iyo guud ahaanba magaalada muqdisho marka lasoo dhaafo kaalinta koowaad waa degmada ufurow badeecadeeda aad ay u hooseysaa waana laga qaataan maanta oo kale hadda buur baan u dirnaa barbaaraan u dirnaa baardheeraan u dirnaa degmooyinka deriska kuwa qasaxandheeraan u dirnaa gidaan u dirnaa walaayadka deynaan deriskaan u dirnaa Ee, marka bakhaarkaada hadda oo kale ma ma la iibiyaa jumlo iyo tafaariiq ma ku gadaa raashinka oo kale jumlada waan gadnaa tafaariiqna waan gadnaa maasha allah waa saas sidoo kale waa bariiska waan gadnaa sonkorta burka bariiska saliidda biyaha nooc walbaan ku gadnaa magaaladan waxaa looga imaadaa buurdhuba baardheera ilaa iyo ceelwaaga ilbaata shanqalow ee lihelow degmada diinsoor qansaxa dheera ee tuul- tuulooyin kale ka hoosey baa looga imaadaa aad iyo aad Ee, marka cabdiladiifow maxaa sababay baad is leedahay in qiimaha badeecadaha ufurow ay sidaan u hooseeyaan amaba qiimihii muqdisho ay la mid noqdaan maasha allah annaga waxaa naga dhigay dadka badanaa deegaanka baabuurtooda ayagaa iskale kasoo rartaan xamar dubayna ayagaa ka keensada xamar markay imaato baabuurka dekedaa la geynayaa ninkaasaa iskale baabuurkiisa waa laga soo rarayaa furo waa la keenaya bakhaarkiis wuu dhiganaya haddana kera maaha haddana haddana inta marka laga qaaday qaqabliye aniga aan leenahay saddex lugoodleed oo kale iyo hoomayaal iyo baabuur deegaanka laga leeyahay baa jira ayagaa sii geeyey baardheeri iyo buurdhuubi iyo degmooyinka deriskaasada masarre iyo barbaari oo ayagaa geeyey sababtaas baa ka dhigtay inay badeecada raqiisto saas waa wax yarna waa laga raadiya ee dhanka mar suuqa bal ka waran ufurow suuqeeda waxaan aragnaa in ay tahay magaalo ganacsiga aad u kala socdo bulshadeedu ay aad u badan tahay bal dhanka wax iibsigiina oo kale bal ka waran maasha allah waay maasha allah waay maasha allah waay intii la doono badcada waa la iibsadaa sida sonkorta zaaid baa loo iibsadaa baawar baa laga raraa magaalada ee, raashinka kalena sidoo kale xoolaha nool waa la keenaa ilaa iyo gedaa laga keenaa hoolaha ee, waxaa laga keenaa ilaa iyo lehelow shanqalow baa laga keenaa ilbaata looga imaadaa harqaan baa looga imaadaa doya laga imaadaa meelo badan baa looga soo safraa insha allahu raxmaan marka saas waa sidoo kale dhanka khudaarta ayaan u kuurgalnay maadaama ay ka mid tahay meelaha ugu horreeya ee laga qiimeeyo maciishadda iyadoona khudraddu ay tahay waxyaabaha sida maalinlaha ah ay dadku u iibsadaan waxaan tagnay suuqa khudaarta ee magaalada ufurow waxaana halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah dumarka ka ganacsada khudaarta iyo midhaha waxayna ii sheegeen in khudaarta ay iibiyaan ay aad uga jaban tahay magaalooyin badan sababtuna ay tahay in dadka magaaladan ay beero webi oo gacan waraab ah ku leeyihiin webiga jubba oo magaalada u jira sagaashan kilomitir meelaha qaarna uuba u jiro lixdan kilomitir beero badanna ay dadka deegaanka halkaasi ku leeyihiin laga keeno khudaarta laga isticmaalo magaaladani sidoo kale dumarku waxay ii sheegeen in gabdhaha qaar ee khudaarta iibiya ay leeyihiin gaadiid baradhada iyo basasha ka soo qaada magaalada doolow sidaa darteedna ay iyagu baradho iyo basalba ka sii iibiyaan magaalooyin badan oo ka tirsan kuwa gobolka dhanka deegaanka magaalada ufurow kirada guryaheedu aad bay u raqiisan yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaanba gobollada koonfureed ee soomaaliya sidoo kale maamulka magaalada ayaanu wax ka weydiinnay sida u socdo iibsiga boosaska magaalada iyo kobaca dhanka deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم een haddaan ka warbixiyo anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada ufurow ee walaayada islaamiga baay ee dhismaha magaaladu een inta abaarahan hadda jira ka hor ee si xawli ayay ku socotay hadda dhulkii loogu talagalay deegaan ahaan intay ka baxday ayay waxay gaartay dhulkii beeraha ahaa ayaa la kala iibsanayey oo boosboos loo iibsanayay ee bishii adiis adi- adigu yaraan soddon ilaa labaatan iyo soddon inta u dhexaysa oo boos ayaa bishii maarata la kala iibsanayey celceliska marka waa maalintii hal boos waa maalintii hal boos ugu yaraan ayaa maratay waana waana la iibsanayay oona wax la dhisayay marka insha allahu taala magaalada xogo yar abaarahan ayaa xogo hoy saameeyey Ee, magaalada waxay kale magaalooyinka kale kaga duwan tahay Ee, kirada guriguryaha haddii loo yira haddii loo- hag- dhankooda loo eego waa guri maratay qiimo raqiisa ayaa lagu helayaa hadda labadii guri ama labadii qol oo hal qoys ay wada degi karaan meesha ugu sareysa waa shan iyo toban dolar taas waxay waxay sababtay in ee, deegaamada kale hataa dad culmo ama dad odayaala intay kasoo guuraan oo ay usoo degaan degmada ufurow ee, biyaha iyo maratay guryaha raqiiska darteed iyo maciishada oo maratay oo sasaad oo kale ayadan oo qiimaha qiimaha jaban intaas kole magaalada uga duwan tahay magaalooyinka kale aad baa maratay u nimcaysan tahay abaarahana iyo hadda hadda xogo yarto ayay saameeyeen ilaahay waxaan ka baryayn inuu abaaraha naga bixiyo dhanka oo wadooyinka oo kale bal magaalada ka waran fiyaalooyinka ay leedahay hadda laba fiyaalo waaweyn baan isla soo marnay bal ka waran magaaladu maaragtay fi- fiyaalo weyn bay leedahay fiyaalaha ugu weyn waa waxaa dhex marta wadda oo orte oo xiriirisa ee gobolka gobolka Ba- baay iyo maaragtay gobolka gedo sida degmada baar dheere iyo degmada baydhabo ay u dhexaysa magaaladu wadda oo jaay ah oo xilligii dowladdii maxamed siyaad bare la dhisay ayaa dhex marta marka waddada hadda aan taaganahay weeyaan waa wadda jaaya weeyaan oo maaragtay magaaladu dhex marta labada dhinac fiyaalo weeyaan fiyaalooyin kale waxaa jira magaalada gudaha ayaa jira ayagana dhowr fiyaala oo maaragtay oo oo gudaha loo galo marka intaas fiyaalo ayay magaaladu leedahay ganacsigeeda iyo mid kale oo waddo kale waxaa ka bahda oo dhanka diinsoor aadda ayadana ayadana jaay ah ayadana fiyaalo kale waay haa intaas fiyaalo ay leedahay magaaladu Ay, aad baad u mahadsan tahay ugu dambayntii bal mustaqbalka ufurow allaha dhowro magaaladan allaha barakeeye ee maxaad u rajaynaysaa mustaqbalkeeda mustaqbalka waxaan waxaan u rajaynayaa in ish- in- in ilaahay subxaana wa tacaala uu gargaarsiiyo barwaaqo gaarsiiyo hadda sida ay ku socoto horumar weyn baa socda dhanka biyaha ee, dhanka koronta ee, maaragtay korontada dhanka dhismaha dhanka caafimaadka dhanka ganacsiga horumar badan baa socda marka marka ma- waxa- dhanka waxbarashada oo kale waxaa ka furan maaragtay ma- ma- madrasada dugsi hoose dhexa ka furan waxaa ka furan maraaka- ee, ee, maacid kale ka furan sida maxadka sakhawiya ka furan maaxadii lartaajul waqaara waqaara ka furan dugsiyo quraan waxaa ka furan ilaa lixdan dugsi oo kale ka furan marka magaalada dhan dhan kasta ilaahay subxaana watacaala waxaa maarata wax u gaarsiiyey horumar ayuu gaarsiiyey bulshadan bulshadan way- way way- way soo kordhaysaa marka insha allahu tacaala masaajidada soo kordhaya masaajidada waxaa ku yaala shan iyo labaatan masaajida ku taala oo toban iyo dhowr ay maarata dhagax yihiin ee labana maarata ay dhagayn dabaqyo ay ay yihiin midna uu yahay saddex dabaq uu yahay midna laba dabaq uu yahay intaas waxaa keenay dadkii bulshada markay badatay ayaa masaajidadan saas u bateen waxbarashadan badatay haddaba maxay tahay sababta kirada guryaha ee magaalada ufurow ay rakhiis u yihiin waa kan aqoon-yahan yuusuf oo isagu qudhiisa arrintaasi u kuurgalay Een, bismillaahi raxmaan raxiim een, muxsirow ee, guryaha marka laga hadlayo horta waxay ka mid yihiin waxyaabaha sicirka laga fiiriyo adduunka wadamada qaybtood marka sicir bararka la qiyaasayo kaalinta koowaad guryaha laga fiiriya kiradooda innaga soomaali ahaan kaalinta labaad ayaan oran karnaa wuu ku jiraayo waxyaabaha aasaaska abaa ka horeeya maadaama kaalinta labaad ku jiro magaaladan guryaheedu waa raqiis aad bay u jaban yihiin sababtu waxay tahay laba qodob daraadoodba horta dadka deegaanka ku nool ee magaalada ku nool nin kasta gurigiisa isaga iskaleba marka maba u baahna inuu kiraysto kirada marka aad bay u jaban tahay taasaa waxay keentay marka dadka soo galootiga ama sa- musaafiriinta ah inay ku helaan wax yar wax yar oo jaban oo raqiis ah waayo dhaqdhaqaaqa suuqa kiradu ayaa aada u yar me- meelaha qaybtooda ee, walaayaadka way xataa way ka jaban tahay xagga dhulka marka laga hadlaayo oo wax ka yar een, magaalooyinka waaweyn ee hadda walaayaadka ay dhulalkooda inay aada uga jaban tahay baa aan filaya oo laga yaaba booska waxaa laygu sheegay kun doolar meelahaas magaalada ee, darafyadeeda runtii magaaladan waxay kaloo ma- dheeraad la tahay suuqeedu waa baahsan yahay Hadda suuqii caanaha iyo kan hilibka marka laga ri- yimaado iyo qudaarta marka laga yimaado intii kale dukaanadii xaafada iska furan yihiin meel kasta qof baa alaab la fadhiya qof kasta gurigiisii wuxuu ka furtay tobakaayo ka hor furtay sidaa darteed dadku waxyaabaha qaybtood shay kasta oo jumlo ana magaalada waa laga helaa oo oo dharkii baa ka mida waxaa ka mid a cabitaanadii noocyadooda kale wotoldaruurigii baa ka mid a dhanka kaabayaasha dhaqaalaha magaalada ufurow waxay leedahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalo sida biyaha oo joogto ah afar iyo labaatanka saac waxay sidoo kale magaaladu leedahay adeeg tamar ama koronto
anaga shirkada tawakal biyaha u furowyaana adeegyo badana biyahana ee, magaalada may ku jare lamaceel oo midna magaalada biyo siyaaw oo may laharay tubooyinka madna ee, ma- kan kalena dadka oo ha ororeen may laharay sida baadiyaha dadka kukoyaw iyo dadka oo gaarilaanta eh gaardameeryaalka dadkaas ya eelkoona sii hayna eelkoona magaalada waraabahayda magaalada biyi gelini waritube kajara eedi eednan ka faraxsana inigoona adeeg fulina lama doolara biyahayna biyo faylayin biyo oo nadiifa wey ha dadka ganacsatada maalgaladeen lamada ceelba hasaas daraadii e lacag badanka kati markin biyogelintaasay adaa dhinaca ganacsatada hejey ku koyte dhanka caafimaadka magaaladan waxay leedahay cisbitaal aad u qurux badan oo gebigiiba dhagax laga dhisay kaasi oo ay dhisteen dadka deegaanka iyadoona dhismihiisu ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya boqol iyo lixdan kun oo dollar wuxuuna bixiyaa inta badan adeegyada caafimaad ee ay bulshadu u baahan yihiin waxayna maamulayaasha caafimaad ku sheegeen in sidoo kale ay ku tala jiraan inay dhammaystiraan inta yar ee ka dhiman adeegyada caafimaadda ana oo magaacay e cabdi ibraahim maxamuud oo ka tirsan guddiga isbitaalka guud ee degmada ufurow waybaa ku warbiyey isbitaalka una oo eh dadka deegaanka degmada ufurow oo shanta gamaas wayba ka talanay madii una aragni dhibaatada liinqabo caafimaadka oo ku jarto degmada dhabka ku jaro madii una ogaani beel ahaan waan ka talanay si una ka furudo lahayni isbitaal oo una ka dhisada lahayni marka madii oo una dhibaatada aragnay bilaantii haamilada ee dadka oo waayeelintii tacbaanka ee wadooyinkii ka rafaadayeen oo safar dheer baydhawan qaad rafaad dhowr bilaamood hataa foolayin inta lagu qaadi dhata ka dhamadeen sii banka dornaata xilli roobka madaas kubacdi yaka talani ini una dhisano isbitaal kolley alxamdulilaah walaayadana garab hanayseedi isbitaalkii dhismaysanin ogolaadi dalkii dibadii ka talani beesilaas ku qaraami isbitaalkan ya dhasani oo ka kooban tum i todoba qol oo kale haddii uun dhasani ku dub alxamdulilah dhismadii hooba ilaahay nin gebagabaay haddana ka beel ahaan waan ka talanay ganacsatadii inay una beeso isku qaraagno isbitaalkii maalgelino una furno ilaan beesada una ka dhasni ugu yaraan boqol lixdan iyo dhowr kun ya ka dhasni kabacdi haddana waa isku qaraagnay bees boqol kun ah oo qalabkii iyo laha ka gadaaw boqolkii kun waa ka qalabayni alxamdulilah nin hergeli siya ka furnay isbitaalkii alxamdulilah haddi wal badan oo una dhabanqamni oo anka bahaani bay dhow imeelo yaku ku badbaadni marka adeegyada cisbitaalka uu bixiyo iyo bal nooga waran meelaha looga yimaado oo magaalooyinka idinku heran ama tuulooyinka oo kale adeegyo usbiyaw isbitaalka way kumada qiib orto shaybaar mashiino oo way ninyaale oo chemist by chemistry ninyaal cbc ninyaal mashiin hormoon ninyaal mashiin oo urine oo kaadalka baaraw ya ninyaal ada dhowr mashiin ninyaal intaas dhan fuliyaan way kala ninyaale raaje x-ray jamniinkii walaas laku ogaadow may kale ninyaale altarzon computerka oo uurku jirka ninyaala qiib oo leeyi saalada qaliinka usuuna leeyi qiib oo delivery dhalmada usuuna leeyi qiiba waas dhan koley hadda fayleen wada shaqeeyahayan meelolinku kooyahayo ada degmooyinkan hani wareegsan sa oo degmadan qasadheera degmada buurdhuuba degmada diinsoor ilaa degmadan idaala hataa way ku kooyahay degmada baardheer qiiba ku kooyahayta dhowr meeloodan nin kooyahay hamigaano ini oo macal iskaan hataa lishaano ku talgalkaano ilaahini garab gala adag kolley dhanka bulshada magaalada ufurow waxaa lagu tilmaami karaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah marka laga soo tago bulshada ku nool magaaladan ee reer magaalka ah waxay sidoo kale magaaladani leedahay tuulooyin aad u fara badan oo ku hareeraysan magaalada kuwaasi oo tiradoodu gaaraya boqol siddeed iyo toban tuulo oo toban ka mid ah ay yihiin deegaano loo ganacsi tago oo leh saylado xoolaha lagu iibiyo dhanka waxbarashada markaad eegto magaaladani waxay leedahay iskuul dugsi hoose dhexe ah macahid lagu barto diinta islaamka sidoo kale waxaa ka furan machadka qiraa'aadka qur'aanka kariimka ee imaamu sakhaawi kaasi oo dhowaan un xarigga laga jaray waxaana dhismihiisa ku baxday in ka badan siddeetan kun oo dollar inkastoo weli machadku yahay mid cusub haddana waxaa dhigta in ka badan laba boqol oo arday oo ka kala yimid magaalada deegaanada hoos yimaada iyo magaalooyinka kale ee dariska la ahba guud ahaanba goobaha waxbarashada iyo kuwa cibaadada ayaa ah kuwo aad u badan guud ahaanba degmada ufurow marka laga hadlayo boqol lix iyo toddobaatan dugsi qur-aan ayay degmadu leedahay kuwaasi oo lixdan ka mid ah ay ka furan yihiin magaalada afar iyo labaatan markas oo dhanka waxbarashada dumarka ah ayay sidoo kale degmadani leedahay kuwaasi oo lix iyo toban ka mid ah ay ka furan yihiin magaalada waxaana qayb ka ah machadka taajul waqaar iyadoona ay wax ka bartaan in ka badan laba boqol oo dumar ah waxaa intaasi sii dheer mu'asasaadka lagu barto akhriska iyo qoraalka oo loogu talagalay carruurta yaryar kuwaasi oo ay tiradoodu gaarayso ilaa shan mu'asaso dhanka masaajidda waa magaalada keliya ah ee ay ka dhisan yihiin laba masjid oo dabaq ah oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo mid ka mid ah uu yahay jibalastu ama saddex dabaqa halka midka kalena uu yahay laba dabaqa kaabayaashan oo idil waxay tilmaamayaan in degmadu tahay mid aad u bulsho badan taasi oo iyaduna tusaysa inay samaynayso horumar dhanka dhaqaalaha ah ugu dambayntii aqoonyahan yuusuf ayaana weydiiyey waxyaabihii isaga soo jiitay maadaama in badan uu magaalada ku socday
muxsino walaal waxyaaba badan baan kusoo arkay oo aad iyo aad aniga iga yaabiyey waxaana ka mid ahaa masaajidkii weynaa ee jaamac ahaa oo maanta salaadda aan ku tukanaynay waxyaabaan ku arkay waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa masaajid aad u qabow sababtoo amar waxaadihiisu aad bay u shaqaynayeen iyadoo bishan aan ognahay bishii kulaylka iyo maarata roobabka la sugaayay ay tahay waxa keenayeena markii aan sii baaray waxaa laygu yidhi agabka masaajidka isagaaba gaar u leh oo mas- matoorkiisii matoor korontuu masaajidku leeyahay korontada magaalada uma baahnaba masaajidka marka wuxuu ku shaqaynayaa korontuu isagu leeyahay sidaa darteed korontada ma beekaaminayaba sidii la doonaa loo isticmaalay nalalku waa wada daaran yihiin een magaranaysaa ee, marwaxadu waa magaranaysaa waa si fiican u shaqaynayaan dadka marka masaajidka jooga dad waxay ahaan aada u xasilan anigu kumaana arag runtii een, dhulka aan maray een, masaajid noocaas kumaana arag badanaa waxaan arki jiray masaajid een, salaada marka laga baxo iyo diminta sameeca ee marwaxaduhu ay wada socdeen baan arki jiray oo korontada lagu beeqaaminayo sidaan qiyaasayana dee korontada ka gadanoo lacag bay ay ku iibsanayeen marka dadka deegaanka oo kale waxay ahayd dad aad dad shaqo waa laga dareemi inay dad shaqo yihiin waxaana ku garanaysaa xataa dhiliifarigii baa ka jiray magaalada waxaan kaloo soo aragnay beertii oo kale waa inaga soo aragnay qudaartii iyadaaba beeranayeen biyahoodii bay dhulka kala soo baxayeen oo ceel ceelkii bay maaragtay dekadii muqdisho bay si toosa wax looga soo bal way ka shisheeyaan meelaha qaybta ganacsatadu meelahaas ku xidhan tahay Een, ugu dambeyn ee, muxsin waxaa odhan karaa een, wad- waddan kasta wuxuu leeyahay magaalo ganacsi south africa oo kale cape town baa magaalo ganacsi u ah indiya oo kale mumbai baa u ah waddanka turkiga istanbul buu ku tashtaa kenya mombasa ku tashataa waddanka maraykanku new york buu ku tashtaa walaayaadka waxaa odhan karaa anugu waxaan odhan karaa sida ila tahay magaalada xagga ganacsigeedu waa inay u furowtaan aan qiyaasay asalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa aqoon-yahan yuusuf In- intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo idinkaga imaanayay magaalada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ربي رجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب